cabdulla waa mahadsan tahay dab sidaad sheegtay xoogan oo khasaaro badan oo maaliyadeed geystay baa ka kacay bartamaha suuqa ganacsiga xerada qaxoojiga dhagaxday gaar ahaan aagga loo yaqaano naasiriya hanti badan iyo guryo ganacsiyo kala duwan baa ku burburay inkastoo sababta dhabta ee uu ka kacay dabka aan la haynin haddana abaare tobankii iyo toban daqiiqo oo barqinimo kacay ilaa iyo haddoo la marayo kow iyo barkiina weli dabkii waa uu socdaa inkastoo hadda aad moodo sidai hore inuu dhaao marka cabdullahi khasaaro badan baa jira qaybo muhiim oo suuqa ganacsiga ayuuna baabiiyey suuqa iyadoona maalin ay tahay oo dadku aad iyo aad ay suuqa usoo u joogeen haddana waxaad moodaa gurmudka inuusan badnayn taasoo laba sababood lagu arrim lagu sababeynaya waa midda koowaad ee meelahuu dabku qabsaday ama ka kacay oo ah meela shidaalka macmilka ama la beegbeego lagu gado warshada iyo sidoo kaleeto dukaamo aan jidad lahayn oo meelo ciriiriya oo weliba isku xirxiran iyo midda labaad oo iyadoo dabayl ay jirto sidoo kaleeto waxaad moodaa dadku intay ku mashquuli lahayen intay dab inay dadka dabin lahaayeen oo guryihii uu saameeyey ay ku xakamayn lahaayeen in qof kasta alaabtiisa inuu daldasho uu ku mashquulay taasoo iyada lafteeda sababu noqotay inuu dabka sii faafo dadkoon dadka oon xirfad badan lahayn sidoo kale agabka gurmadka ee loo yaqaano ah booyadda dabdamiska oo soo daahday iyadoo markii dambe ay imaatayna meel ay martaba ay weydo dadka ay jidadka xireen cabdullaahiyow dabku aad u ballaaran yahay dadkuna waxaad moodaa in khasaare baan uu soo gaaray xerada qaxootiga ee dhagaxley ayla joogta shugri geedi oo kamida dadka mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo dabka saaka markay dhacay ilaa hadda joogtay shugriyey sidee wax u dhaceen
wallahi daarudo meeshan ayta khasaaraa ka dhacay ma fahamtay laakiin ilaa hadda inay naf ku goodo lama ogo ilaa hadda dabkii aan la xakameynaya ilaa saacadda namuudamin waan arkaysaa markuu dabka bilaamay ilaa saacaddan waan taaganahay hataa waan xabeegto ay arkaysaa waa qiiqii siigadii waxaa arkaysa marka ilaa hadda dabka wuu socdaa laakiin hadda halay ugu dambaysaa la daminhayaa booyada red crossaa imaatay laakiin maxay sheegaya dee dee imaata bamkia hallaysan oo biyo ma tuuraysaa le waxyar markay yaro tuurto waxay dhaheen bamka uu hallaysan ganacsigan hadda burburay muxuu isugu jiray qaybaha kala duwan ee ganacsiga muxuu ka koobnaa ganacsiga waa raashiin waa dhar waa shidaal ganacsiga oo ayu nooc wax walba waa wax walba waa isku jira dhar horqaamo lagu talo baabuuro meel lagu sameeyo garashe warshadii barafka agab dhanna wixii ada ganacsiga oo dhan uu ku jiraa wax ganacsiga oo ka maqan meesha ma lahan maalin weyn bay ahayd maxay dadku ugu guuldaraysteen bay kula tahay in dad dadka la xakameeyo oo tusaale ahaan meelihii uu ka kacay uu jid buu gooyey ku kaluu gooyey leeman badan buu burburiyey maxay dadku ugu guuldaraysteen bay kula tahay ama loo xakameyn waayo dabka dabka waa la xakameyn waayo waxaa loo xakameyn waayey nin walba wuxuu islahaa dabkaadi kuma soo gaaraayo ninka aad dhahdo gurigaada aan duminana wuu diiday in guriga la dumiyo dabka isbeesna wuu waayo dabeelna way socotaa waa xagaa ma fahanta dabkii marka wuu fiday dabdamisna ma qabna annaga dhagaxdeeda waa ogta xaaladeeno wax dabdamis oo dowladda ay leedahay ana nooma joogo gargaarka deg deg ee aan tirsanana ileedaa gargaar bixiyaan asagan uu nagu soo daacay saa darteed dabkii wuu weynaaday magaalada dhan uuna qabsaday sidoo kale waxay muuqda mid ka mid a dadkii dabka daminhaya oo ku dhex jiray shacab badan baa arkayn oo dhalinyaro u badan oo jidkii laga mari laayahay dhalinyaradu ma waxbay badbaadinaysay ma dabkay daminaysay qaarkood xitaa maxay sameynayaan dhalinyaradu waxaan suubinaynay dadka oo ganacsatada oo magaalada degneed yaan caawinaynay waan badbaadinayna waan dadaminayna dabkana wuu naga tambaltay meelo badan oo ganacsi badan baa gubtanay oo khasaare weyn baa soo gashay waa dhexlay oo dhulkana siriya u badan yahay marka ganacsada fara badan baa ku gubtay meesha ku baxan dabeelay baabuur baa ku gubatay annagana dee wadada barab baan weynay dadkina meel ka marnaan weynay magaaladana way gubatay oo saaid ba gubatay saaid ba gubatay jid la-aanta iyo ciriiriga ma kula tahay inay sabab u tahay in dabka la xakameyn waayo dadkii oo nagu batay baabuurta meel noo soo wara waayeen gargaar waxaa noo imaada ma laho hay-adda booyadda hadda iyadoo dhulka isku basta isku imaatay meelay soo martay weysay miyaa moogi marka anima khasaaro weyn baa la soo gaartay insha allah cabdullahi kuwaas waxay ahayn qaar kamid a goobjoogayaashii iyo dadka mas-uuliyiinta ee xeradan dhagaxley sida muuqatana dabkii inkastoo hadda sidii hore uu dhaamo saacad ka hor sii u ahaa weli laakiin uurada iyo qiiqa iyo ololka ayaa marhaya hoonka aad maqlayso waa dadka baabuurta ay ku daldalanayaan kuwada alaabta u badbaaday inkastoo suuqu uusan wada gubanin haddana qaybtii hantida ugu badan ay taalay oo dukaamo aad u fara badan ay ku yaaleen ayaa dumay meeshuu dab ka soo kacayna waa aagga loo yaqaano naasiriyaha dadka reer dhagax la yaqaana ilaa iyo wuxuu ku soo dhawaaday meesha isbitaalka weyn ama birta safaricom loo yaqaano